Welcome to the Immigrant Heart Show.
Dear Mr. Issa sir, in your feeling you get killer sir from my sincere love of your killer verse I've seen a chance ya kuair my two cents. I mean simanishi peni but haijalishi cause pia peni ni deni. Ideally nilikuwa nifanye ngoma na Mr. Leni batangue na Mr. Googs wamegedhorai, imekuwa ngumu kumpata hata kwa teli. Lately nimekuwa nikikuenvy ile jina ulijenga tangu zile enzi imekuwa forever living hata kauli dedi rest in peace So let this peace ikwea granted wish ya kuwalk in your shoes and be the best there is Valley dreams are the best MC your name niko ready kuwakilisha Sincerely yours the newborn Isa bado wanadanganya moro guess what never comes moro leo natembea ndo nibainganya moro nikitoka na inafika damu mpaka moro Eh, si usare mi na mabeste ndani ya gare ligi so kuingia juu afta kila show ni mado kuingia ayayaya si usare mambo ya mabo mi nilisare anytime hii ngoma unaitisha kumbuka kusema ni the newborn isa mos angalia boss boss wenye walidoubt waniambia yes boss success isajani ukiniambia let's stop wachilia mafuta change gear let's go haga wekelea haters over there sicheki na wadhi wanazembea fellow mcs respect na wapea na bila raka dhizia mnanipea huu mwaka kamoto tunawaka wale wote walibonga takataka bila shaka watash huu mwaka
You're listening to 88.1 FM KPPPLP Fargo Mored, adding local color to your airwaves. Today, my guest is uh, Kani Abdullahi Aden, and, and our topic today is, is, federal, is federalism solution for Somalia. And we're going to uh, talk about international um, affairs, and especially in Somalia, what's happening right now, whereby uh, Kani he came from and he seek asylum in United States. So we want to discuss in his own language, and later we can see if we can tackle uh, if we can switch to um, you know English side and see what will going to happen. So Kani, welcome to my show.
Uh, thank you so much. xukun aada u mahadsan tahay showguna waa kusoo dhowahay federalismka haddaan ka hadlna soomaaliya waa waa ku dhowahay shoog aada u mahadsanta
kani maxaa rabaa inaan maanta waxyaalo badan ka hadalna waxyaalaha badan oo ka hadli doona maxaa waaye soomaaliya aan ka hadlaynaa marka hore soomaaliya labaatan iyo lix sana ilaa hadda xal wallae adiga nafsadaada hal sano ka hor hadda waad kasoo carartay magaalada mareykan wadanka mareykanka iska soo dhiibtay aad iyo aad marka ilaa hadda sababta xal loo la-ay maxaa waaye horta soomaalida ah, tan iyo 1991 dowladda markay burburtay marxalado badanaa lasoo maray ah, soomaalida waxay soo martay dagaalo badan dagaalo waxay soo martay dagaalo qabiileeday soo martay dagaalo urureeday soo martay hogaamiye kooxeeday soo martay marxalad badan bay soo martay marxalad kasta waxay ahayd marxaladda ku xun bay ahayd dowladda markay burburtay waxaa ururaa burburiyey dowladdii kadib markay ku tilmaameen keligii taliya ama dictator ay ku tilmaameen markaas kadib dowladdii markay burburtay ururaa qabsada wadanka ururadii ma heshiinin oo kuma heshiinin een, een, madaxtinimadii een, een, oo isku dagaaleen dhexdooda si midba midka kale kana qabanay kana qabanay dhibaato badanaa ka imaada meeshii qaxi wuu sii ziyaaday oo dagaaladii way sii ziyaadeen waxaa jirta ururo wa- dad waaweyn oo ururo u madax ah oo mar badan isku day inay soomaaliya rurgareeyaan ciidamo ay haystaan iyo ciidamo u gaara iyaga u gaara oo iyaga taageersan inay soomaaliya ku rurgareeyaan marka taasna way u noqon weysay maadaama seen- ururada qaar ay wadamada badan ay qabsadeen oo haddana sidaas ay tahay wadamo qaar ay qabsa- gobollada qaar ay qarsa- qabsan waayeen marka waxaa aaminsanahay een, soomaaliya waxay ku jirtay marxalad xun ay ku bilaabatay ilaa ay marxaladda marxaladda kasii dambeysana way kasii xumaanaysay marxaladda sababtoo ha dadka waxay ka hadlayaan waxaa jirtay hogaamiye kooxeed haddaa fiirisid magaalada muqdisho xilli hogaamiye kooxeedyada ama gebi ahaan go- een, wadankoo dhan Een, wan wan een, okay wa- adaa wadata sheekada Mhm.
een, qani Mm.
maxaan ku weydiinayaa sababta halka loola ay xog- hogaamiye xog- ee, kooxeed inay jiraan waan ognahay marka sababta loola ay halka maxaa waaye ma qabiilkiiba ee, waxa qa- macnaha soomaalida ee, qabiila mostly isticmaasha mhm, ma qabiilka dhib keenaya mhm.
mise maxaa waaye maxaa la isku dagaalaya
Eh, horta muhiimadda cudurka ugu weyn oo soomaaliya waa qabiilka Mm, waa cudurka qabiilka Een, cudurka qabiilkana waa cudur soomaaliya lafa ahaan dhexgalay mm, dadka markay meel isugu imaadaan iyadoon isku diin ahayn aan isku luuqad ahayn ay heshiiyaan soomaalidu gebi ahaan waa isku diin waana isku luuqad iyagoo saasa marka markay meel isugu imaadaan qofka mogtay ummadda waxay ka dhimataa hoga- dadka hogaamiya dadka ummadda hogaamiya ah, waxay ka waxay waxay rabaan qof kasta wuxuu rabaa qabiilkiisa inuu guul usoo hooyiyo ay ani qabiilaan ka imaada ilan wixii dhan qabiil ku beesgaraysan afar qof ama soomaali laga dooranaa ruurgarinaysa dil afarta qof waa in qabiil lagu soo dhisaa afar qabiil ay ka imaada oo soomaali ugu weyn markaas kadib ani waxaan u dooday haddaan miiska soo fadhiista soomaaliya uma doodayo ee waxaan u doodaya qabiilkayga een, een, sidaa uga hadli lahaa ninka kale oo iga soo horjeedan wuxuu u doodaya qabiilkiisa asna qabiilkiisa u horumarin lahaa hadda maxaa africa wadamo badana sida soomaaliya oo kale hadday Mhm.
soo martay marxaladaas oo kale soo maray Mhm.
maxaa ka mid ahay een, rwanda maxaa ka mid ahay liberia sierra leona ka mid ah Mm, Een, wadamahaas xa- een, rwanda ka soo qaadan eh, qabiila laisku leeyahay mhm, so, rwanda way ka kasbatay arrintii Een, wadan maanta maxaa waaye la tartamaya wadamaha kale oo africa mhm.
dhaqaalihiisana si fiican loo dhisay aad iyo aad maxay ugu dayan la yihiin eh, sida wadanka rwanda oo kaleeto Mhm.
Een, ay isku soo bixin laayeen maxaa yeelay ma daalaan miya soomaalida dagaalka ma daalaan soomaalida horta dadka dadka wadanka ku nool waa dad maskaxda laga hesto soomaalida badanaa dagaalka markuu dhaco waxay noqdeen dad diaspora dibadaha aado qaxootinimo ku baxa yurub ha noqoto ama- oo america ha noqoto marka dadkii dibadaha aado oo asaalam intay raaseen dibadaha intay aadeen baasboori wax soo qaato wadan kusoo laabtay dadkiiyaa marka wadanka ruulgaraynaya marka badanaa waxay marka waxaad leedahay miyaha dadka dubadda yaa waxa ka dambeeya dhi- khilaafaadkii dhibaatada ka jirta soomaaliya dadka dubadda waa may Mm.
ma lihi dadka dibadda ka dambeeya laakiin dhibaatada soomaaliya ka jirta qayb ka mida way yihiin iyagana sababtoo markay soo laabtaan wadankii ruulgaraynayaan ee uma ruul dadkii wadanka ku noola oo dhibaatada haysatay ilaha iyo shaqada waa- shaqada meeshay ka banaantahay lama siina iyaga ee waxaa la siinaya dadka dibadaha ka imaada shahaadada wata baasaboorka ajnabiga wata marka dadkii dibadda dhallinyarada wadanka ku nool dhallinyarada waxaa la rabaa in dibudhus loo sameeyo in trainii loo qabto in la mashquuliyaa la rabaa dhallinyarada traini any side ha noqoto marka dhallinyarada wadanka haddaadan mashquulin iyagaa kugu mashquulay sababtoo qofku waa qof labaatan jira shaqo haysan iskuulan dhigan wuxuu ku fikirayaa maxaad qaban kartaa maxaad samayn kartaa ha noqoto hadday rabto wax qaldan wuxuu samaynayo ha noqoto sida hadda dhallinyarada waa laga faaidaysanaya waxaa leeyahay shan iyo labaatan dolaran ku siinaya bamba meel ii gey konton dolaran ku siinaya hibil iisoo dil way ogolaanayaan sababtoo maskaxdiyaa laga degay dhallinyarada shaqa la-aantaa kas eh, sababtay Een, dhallinyaradaas waa koley dhalinyaro een, adigoo kale waaye oo soomaaliyeed waa.
oo soomaaliyeed waaye Mm, Een, dagaalay kulley kusoo jireen intaasoo sano way Mm.
kusoo dhex koreen dagaalkan mm.
maskaxdooda may uma sheegaysa miyaad niyow dagaalkan intanoo sano a kusoo jirtay Een, khilaafaadkan a kusoo jirteen bal wax ka bedela ma dhahayn miya horta dhallinyarada ugu badan oo hadda wadanka qasaysa waxay tahay kulligood dhallinyaradii dhalatay dowladda markay burburta kadib kuwa wadanka qasaya kulligooda dowlad ma arkin wayna adag tahay qofka hadduusan dowladba arkin qof nooloo yaraantiisaba be- kusoo barbaarinba dowla- system dowladeedba kusoo barbaarin iskuul ma aadin mentally uma dhisna qofkaas so everything is easy for him inuu qof dilo way la fududahay inuu qof wax gaarsiiyo way la fududahay sababtoo systemkii lifekii oo from the ground from the foundationkii kama soo bilaaban basi may dhalinyarada siita waa runta eh, qofku markuu dowlad aniga eh, aniga kula hadlaya dowlad ma arkin adig adigo adigan ila midata dowlad maad arkin Een, waad dareemeysaa arrintaasi dowladnimada een, siday muhiim u tahay qofka markuu ku dhex jira wadan dowlad leh oo oo peace eh, markuu ku dhex jira een, nabadgelyada leh maxaa waaye waxba wax weyn iyo iyo qofka markuu dagaal ku dhex jira waa different ways waay marka dhallinyaradanayto maxay u baahan yihiin aa umalaynaysa in laga bedeli karo
horta hadda haddii laga hadla tumi eh, dhalinyaradaas haddaan ka hadla hadda waxay u baahan dhalinyarada waxay u baahan yihiin in dibudhis loo sameeyo dhalinyarada shaqo abuur in loo sameeyo qofka waa inuu shaqeeyaa qof kastoo soomaaliya oo dhalinyaro ah oo iskuul soo dhameeyey amaanan soo dhammayn waa inuu xuquuq u yeeshaa inuu shaqayn karo qofka markuu shaqeeyo oo income soo gelaya oo gurigiis hadduu xaas leeyahay hadduusan xaas lahayn oo hooyadiis aabiis caawinaya intaba hadduu heli karo meel u meherad uu aado subaxdii iyo wax uu guriga ugu laabto ama si caruurtiisa ugu siiyo ama si hooyadiisu aabihiis uu ugu caawiyo waxaa aaminsanaha intaas haddii la helo horta dhalinyarada sidii looga faa'iidaysan lahaa meelay koraysaa oo soomaali ma noqonaysa soo- dhal- wadan dhalinyarada laga faa'iidaysan karo number two Mhm.
number twona waxay tahay dadka dadka wadanka madaxda u ah waa inay noqdaan dad la doortay waa arrin aan soomaaliya maalmahan ka dhici doonin oo kasoo dhaweyn waa fahmi karaa tusaaleaan madaxweynaha hadda soomaaliya madaxweyne Wa- wa- waa- wa- marka waa la geli doonaa- dooranayo arrintaas waa geli doonaa Aha.
Een, arrinta ka hadlayn waxaa waaye een, dhalinyarada weli ka hadlaynaya wadanka soomaaliya xalkuu hadda u baahan yahay okay marka xalka u baahan yahay wadanka soomaaliya waxaa dhahday kow dadka dubadda imaanayaan ka imaanayaan laba mi- laba shay bay wataana dhah xalna m- kuwana xal ma wadaan kuwana hal bay ba- wataa xal bay wadaana dhah aad iyo aad marka ma dadka wadanka joogay Mhm.
eh, oo weli ka soo bixin wadanka aad iyo aad, soomaaliya aad iyo aad.
Een, ma bartaan inaa dadka dubadda ka imaanayaan
way bartaan Mhm, dadka dibadda ka imaada horta kulligooda ma xumo mhm.
waxaa jira dad oo dibadaha aado soomaalida jecel soomaalinimada ku dambeysa oo dowladii soomaaliya u shaqeynaya markay dhisneed Mhm.
oo kusoo laabanaya iyagoo weli system wax raadinaya si ay isugu hagaajiyaan oo soomaaliya lugaheeda ugu istaagto iyo waxaa jira kuwo kale oo ka faa'iidaysanaya fa- fursadda hestaaniyo iyo dadkooda ay dibadaha geysteen ee soomaaliya waxay ku halaabay iyo wax kale waxba aan ka gelin dadka saasay u kala baxaan marka tan koowaad waxay tahay waa kuu sheego dhallinyarada in la dhiso tan labaadna waxay tahay dadka wadanka maamulaya inay noqdaan dad wadanka lagu elektigeriyo dadka wadanka shicibka codka shicibka wadanka ah Een, aan kaa dhexgale een, eh, eh, hadda wadanka soomaaliya maxaa ka bilaabatay in la kala qaqaybiya federalism waxaa laga ka bilaabatay waa garta Een, federalismka markaan eh, ku taabto horta wadamaha qaarkood eh, maraykanka oo kaleeto wuxuu meel ku gaare waa asaga eh, waa Federalism.
federalismku waa waaye garta Een, wadanka kugu dhegan hadda kenya muxuu asaga constitution cusbana sharci cusbana la suubiye sharci cusbana muxuu ahaa in wadanka loo suubiyo eh, Federalism.
devolution waxa la la suubiyo oo la kala qaybsada een, eh, dowladdii la kala qaybiyo oo maaragtay ay federalism Aad iyo county loo qaybiyo oo governor wax walba dhaqaalihii lagu soo celinaya Ah, adi een, magaalada dhexda lagu soo celinayo dhaqaalihii ah, Soomaaliya- gabana u xukumo wadanka governor uu xukuman nin walba gaarkiisa wixiisa Mm.
u xukunta Mm.
marka een, kenya marka een, aan kusoo qabtay gobol maxaa jira waqooyi bari la dhaha oo soomaalida ay degan tahay aad iyo aad waa taqaantaa malayna Mhm.
gobolkaas hadda federalism markii la bilaaw eh, devolutionka markii la bilaawday een, magaalada wajeer Mhm.
weligeed laami ma laga subin aad iyo aad maxay iska ahayd eh, am- Dhul- dhul dhul caadi ah.
dhul caadi iska ahaadi Mm.
markaad socod maxaa waaye lugta waxaa la gelaysaa kii kale Cara iyo waxaas carraya la gelaysaa aad iyo aad Een, marka hadda laamiyaa la saaray magaaladii Mhm.
laamida dhaqaale cusbitaalkiyaa la dhisaayaa mashi biyaha maarata mashiimaa loo suray Een, biyo la-aan maad ma jirta hadda macnaa wuu dhisma wa- way dhisma hadda wad- eh, waqooyi bari hadda oo s- kenya way dhismana haysaa Mhm.
marka waxaan kusoo qaadanaya een, ma u malaynaysaa een, arrintan hadda soomaaliya idana federalismka la bilaabay inay xal u tahay soomaaliya
horta federalismka waa xal Hay.
laakiin the question is Mm.
yay xal u tahay federalismku waxay xal u tahay aan aaminsanahay hadda sida kenya oo kale waa wadan konton iyo dhowr sano ku jira peace development so konton iyo dhowr sano wadan dhisan oo nabad haysto oo system lahaa waa wadan adag muuqal ahaan haddaa fiirisid kenya waa wadan dhisan waa wadamada hadda ugu fiican east africa marka wadanka markuu dhisan yahay intaasoo sano uu dhisnaa oo dhowr madaxweyne ay soo mareen oo madaxweyne uu ka degay midna uu koro midna uu ka degay midna uu koro waxay noqonaysaa waa wadan faction sameynaya shaqayn sameynaya marka wadankaas camal federalism waa lagu dhaqi karaa oo waa loo soo bandhigi karaa inaan federalism ku dhaqano laakiin dhibaatada meesha ka taagan wadan dagaal uu ka socday dhowr iyo labaatan sano in la dhaha federalism hadda la keenaya waxay abuur waxay abuureysaa xasaasiyad xasaasiyad bay abuureysaa markaan le waxaan ka wadaa dadkii oo isdagaalayay qabiil qabiil isu dagaalayay ji- qof qof qabiil kasta soomaaliya qabiilku kusoo dhowyahay u necab badan sababtoo iyagaa isdagaala moogta xuduudka isu dagaalaan beeraha isku dagaalaan gawaarida isku dagaalaan qabiil hebelaa ga- gaari qabsaday qabiil hebelaa la qabanaa lagu leeyahy qabiil qabiilaa la isu dilaa dadkiioo sidaa ah oo nabadii arkin dhowr toban sano nabad arkin dhowr iyo toban sano arkin laba, laba sano arkin kadib haddii la dhaha federalismaa lagu dhaqayaa dhibkii la sii weynaana ilan daraad aniga waa isdagaalsaneen haddii haddii la dhaha gobolka waa kala goosanaynaa xuduudkaan ka bilaabanayna xuduudkaa isku dagaalayna marka koowaad marka fikir ahaantii haddaan ka hadlo sidoo kale aan ka arkay facebooka eh, puntland iyo haa garowe meel dhahay miya Actually, discussed.
actually puntland waxaa lagu leeyahy puntland iyo somaliland ha isdagaalsan ay isku haysta somaliland iyo waxaa isdagaalsan en- en- en, ii sheeg adii en, okay en, arrintaas arrintaas meel walbay ka jirtaa maraykanka naftigiisa ka jirtaa north hadda gaban ninka u tartamaya governorka north dakora en, burgum yaa la magaciisa si fiican maqan burgum Mhm.
in la amalayna muxuu ka hadlaya muxuu dhahay south dakora derbiyaan ka dhisayna u dhahay sifaan eh, xuduudka si xuduudkan aha.
marka maaha soomaaliya keli kenya naftigeeda wa- magaalada wajeer iyo gaarisa en, xuduuday isku haystaan Waa marka en, soomaaliya keli ma xuduudka xuduudka waa la isku haysana laakiin xal baa loo loo raadinaya xuduuda ma ogtahay dadku Aan- xuduud bay isku haystaan Mm, marka iyo iyo xuduud bay isku dagaaleen way kala taha ma ogtahay su-aashaydu maxaa waaye en, federalismka xal muu u yahay soomaaliya totally federalism xor soomaali uma aha sababta ugu ahna waxay tahay soomaali dadka hadda waa ii sheegto xuduudaha waa lagu murmaa Mm, wadamada dhan waa ku murmaa mm, laakiin waa lagu murmaa dad mogta wadanka kenya oo kale konton sano nabad ahaa hadduu wax een, gobollada ay isku qabsanayaan waa fadhiistaan waxay leeyihiin gobol hebel gobol hebel hadal ay ku kala baxaan supreme court ay jirto maxkamad ay ku kala baxaan laakiin soomaaliya hadday laba gobol ay isku qabsadaan xuduud xabad ay ku kala baxaan sababtoo ah nabad maba arkin dadki nabad ma Ay.
arkinba xabad ay ka bilaabayaan wadahadal ma jiro marka horta dadkii bees ha laga soo dhisay basementada nabad ha arkaano at least toban sano nabad ha arkaano sidee sidee nabad lagu dhisaya hade dowladdii national governmentki maxay soo dhaafi la'dahay muqdisho ay soo dhaafi la'dahay runtii laisku sheegay muqdisho ay soo dhaafi la'dahay national governmentki maba gaaraysa muqdisho muqdishada naftigeeda waa anfici la'dahay haye sidee markan lagu gaara nabadii waxaa lagu gaari karaa Mm.
horta waa maxaa runta dhahday federalismka xal ma aha dhahday hal maaha.
dowladdii muqdisho ay soo dhaafi la'dahay dowladda waxay muqdisho usoo dhaafi weysay arrintaasba waxay tahay federalismka dartiisa sidaa aaminsana may sababtoo federaal feder- ta- fed- taas taas qa- taas qalad wa- aniga waa maadaama siyaasadda soomaaliya ku dheereen waa fiirsadaa Mm.
newskan ka fiirsada dowladda tii maxaan ogaa en, em, en, Sheekh nin- Shariif se- sheekh shariif moo kii kasii horreeyey sheeg cabdullaahi yuusuf Aha, en, eh, maxaa kaloo eh, ka waraa idana sheekh Sheekh Shariif.
sheekh shariif aha, en, Xasan mid- Sheekh Maxamuud xasan sheekh hadda.
maxamuud waa la socdaa adi siyaasadda eh, dhinac buu waa kala socdaa mhm, marka en, dowladda waxay soo dhaafi laada muqdisho mhm.
marka xal maxaa loo arkay nin walba inuu meeshiisa usoo dhistay Mm.
sababta aku leeya maxaa waaye somaliland fiiribal horta somaliland way isqabatay eh, wadankaas wuu isdaba qabtay waa Waxbay isdhistay.
sameeyeen, waa System ay wadan samaysteen.
fiisa maanta adhahaysa hargeysan ku degaa adhahaysa okay ah, een, inkastoo ay dhahan soomaali maniin ay dhahan mm, laakiin waa wadan soomaaliya maanta wax ku diiday mal malaha.
haddaa ku degtid Een, dhibaatada meesha ka taago waxay tahay horta federalismka wuxuu dhib ugu yahay inay dowladda soo dhaafi weysay muqdishoaan kuu sheegaya taas micnaheeda waxay tahay dowladda hadda waxaan dhahnay soomaaliya waxaa ka dhisan dowlad oo central government eh, Mm, oo xasan sheekh maxamuud uu madaxweyne ka yahay mm, waxaa kaloo ka dhisan alay dowlad goboleedyo ka dhisan Mm.
sida jubbaland oo kale koonfur galbeed oo kale galmudug oo kale een- een ii sheeg somaliland oo kale puntland oo kale dowlad goboleedaa ka dhisan Ma- ma- waa maxay xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada xiriirka ka dhex xiriir ma aha sababtoo ah waxa- waxaa la dhahay dowladda waxay soo dhaafi weysay muqdishoa la dhahay taas micnaheedu wuxuu yahay puntland dowladda ma aha koonfur galbeedna dowladda ma aha jubbalandna dowladda ma aha midda kale waxaanba arkayayba haddii la dhaho dowladda een, een, federalism aa la dhisa haddii la dhaho dowladda waa inay lahaataa w- military u gaara dowladda laakiin ma jiro een, een, een, gobol lahaan kara military kadibna calaamadda military ku dhejisan kara meesha hadda waxaan arkaya puntland oo military gooniya leh dowladda puntland oo military gooniya lah mana aha militariga soomaaliya Had- sida koonfur galbeed oo kale military Punt- gooniya leeyahay dhahday Bu- mana aha Bu- militariga soomaaliya Puntland- puntland diyaaray u tahday inay soomaaliya haddii ay isku daba ka- isku ka- macnaha soomaaliya Isugu hadday imaado.
isku imaada Mm.
inay dhiibto ciidankeeda national government ku wareejisa diyaar ay u tahay Ma- marka meeshan waxa een, dowladda national government maxaa la rabay inay suubiso xiriir iyada inay suubiso isku xirtaa la rabay een, macnaha federalismka iyada isku isku xirtaa la rabay oo maarata conference suubisa isku keen dadka la rabay ma suubiso taasayto maxay suubinaysaa meesha laga suubinaya federalismkee ka abuuri haysaa een, qilqi- eh, khilaafyaal fara badanay ka abuuri haysaa Da- hadduu madaxweynahan soo dhoweyn lahaa een, Mhm.
eh, hadduu soo dhoweyn hadduu soo dhoweeyo federalismka Mhm.
uu dhex gala uu u dira experts u dira laga fadhiista Mhm.
waxyaalo badan wuu iska bedeli lahaa Mm.
ma suubiyo taas qofka u horeo criticize gareeya federalism marka la suubinayo oo een, sidaa maqlay soomaalida hadalhaynta Mm.
u maqlay Mhm.
qabiilkan uu soo siinaya hub soo siinaya uu leeyahay ka kiciya xag Mm.
waxyaalaha noocaasa maqlay bal qofkii madaxweynihi hadduu saa uu suubinayo Mm.
sidee federalismkii uu ku hirgelaya sidee lagu heshiina sidee loo asagana loo xishmadayna Ah, horta een, dowladda soomaaliya inaan difaac inta uma imaan ma difaacay ogan Een, xaqiiqda meesha ka jirtana xoogaho mogtahay dadka horta wax badan ay ka hadlaan oo waa dhahaan waxyaaba hadda sheegtay way dhahaan inay inuu qo- dad kale hub soo sii waxaas waa laga hadlaa laakiin waxay la tahay dacaayad sababtoo uma umaleynaya qof madaxweyne wadan een, madaxa looga dhigo muslina inuu laba qabiil u siina qabiil kale uu soo siinayo hub si qabiilka loo burburiyo ma umaleynayo hadduu sameynaya si ilaahigiis tan labaad ah, dowladda soomaaliya horta waxaa ka jiro een, dhibaatooyin badana ka jiro waxyaabo badan oo la rabay inay qabato oo aysan qabanna way jirtaa madaxweynahan hadduu hadlayo si fiican u hadlayo wuxuu leeyahy waan gaari doonaao een, een, wadaag- dowladda waxaan waxaa naloo dhiibi u leeyahy wadan oo u baahan in dhulka laga soo qaado marka sidii dhulka loo qaadi lahaa nagu adag laakiin markaan ka hadlaya xiriirka ka dhexeeya gobolada iyo iyo iyo madaxweynaha madaxweynaha soomaaliya wuxuu noqday hadda haddii la fiiriyo madaxweyne xukumayo muqdisho ee wadanka ma xukumo taasoo micnaheedu yahay madaxweyneyaashii la rabay dowlad goboleedyada oo inay hoos imaadaan la rabay ma hoos imaanayaan sababtoo Ma- ah sababtoo eh, waxaysan ku hoos imaan karin may may Qabiilay ku dhisan yihiin.
kaa dhex gala maxaa jirta si warta iga dhexgalin qabiilay ku dhisan yihiin Ay, marka haddii ani qabiil ku dhisanahay madaxweyne qabiil lagu soo daartaa ah mm.
marka anoo qabiilkayga wixiisa la isin madaxweyne amarkiisa maba qaadanayo Maya, madaxweynaha maxaa laga soo doortay baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliyana qabiila lagu soo doortay qabiila lagu soo doortay Mhm.
laakiin muxuu matalaya baarlamaanka soomaaliya the people of somalia uu matalaya ha marka eh, madaxweynaha maxaan xasuustaa markii dowladda la dhisayey eh, jubbaland la dhisayay Mhm.
ninka hore ka hor imaaduu ahaa aye waa garadsamaho Mhm.
laakiin axmed madoobe hadda ninka eh, hogaamiya jubbaland Mhm.
wuxuu dhahey waan xishmadaynaya madaxweynaha waana dowladda soomaaliya waan la shaqeynaya asagoo lagu haay lagu haaya maaragtay Een, eh, qofka intuu soo fadhiistay ma dhahay ma ogtahay madaxweynaha ma xishmidaynayo ma dhahay laakiin meesha wax ka socda waa fahmi way dha- karnaa way dhahaan kuwa qaarkood way soo Wa- istaagaan madaxweynaha hadal ku hadla kuma qancin dhahaan laakiin asaga Xil- iska daa madaxweynaha xildhibaana saas dhaha soomaaliya waa ka socdaan waxaas Mm.
madaxweynaha maanta awood uma laha hal xildhibaan inuu rusqay awood uma laha sababtoo qof kasta kursigiisa qabiil ugu fadhiya hal wasiir inuu rusqay ha- ha- een- een- een- awood uma laha madaxweynaha wadanka xukumaya wax kasta waa inuu qabiil kala fadhiistaa qabiil hebel isugiisan u xanaaqin qabiil hebel iyo qabiil hebel isku mid ka dhig sidaasuu ku shaqaynaya waana marxaladda wadanka hadda ka jirta in lagu shaqeeya ah okay baarlamaanka wadanka maxay- ka jiroo dhan Ma- hadalahada hadda markaad soo qaada maxay la tahday inaad taageersan tahay madaxweynaha hadda soomaaliya absolutely ma taageersani madaxweynaha madaxweynaha soomaaliya ma taageersani haddaan fiiriyo fikir ahaanteeda wixii madaxweyne soomaaliya aan soo maray Se- inta ani joogay Mm.
inta ani jooga wixii soo maray haddaan ka hadlo madaxweynaha hadda wadanka haysta waa madaxweynihii iigu xumaa aan ku arka soomaali sidaasay tan waxaan u difaacayaa horta waa mas-uul qofka markuu mas-uul ku yahay soomaaliya ani mas-uulu ii yahay qofka mas-uulku markuu mas-uul ku yahay waa wax weyn inaa xishmadaysan waa xuma meesha ku jira marka waxyaabaha qaarna waa inaad ku aragtaa ninkaas waxaas waxaas buu samaynaya inaa aragti mogi dacaayadaha media waa iska jirtaa Maxaa waaye wax la waxya- sheega.
waxyaalaha kugu xun aa ku aragtay madaxweynahan maxaa ka mid ah madaxweynahan waxyaabaha iigu xun oo aan ku arkay waxaa ku mid a oo aan is dhahay madaxweyne ka xun soomaaliya intaa joogtay maadaama ay ahayn dowlad gebi ahaan wadanka xukuntay Mm.
haddana muq- dowladda muqdisho iyo meelaha qaar xukuntay leh maadaama ay ahayd madaxweynaha kuugu xun waay waxaan is dhahay sharafta soomaaliya meel ugu dhacay taasoo micnaheedu yahay wuxuu saxiixay gabdhaha soomaaliyeed in sacuud carabi loo qaadi karo Ay.
oo gabdhaha la qaadi karo Shaqa- shaqa abuuru suubinaa la meeshay Ah, m- w- shaqo abuur markay tahay sidoo hadda wato wadan afrikaana aan ahay annaga Mm.
een, een, geeska africa sida uganda oo kale waxay ku dhawaaqday qof wadankeeda ka mid a inaysan ka bixi karin wadanka iyadoo u socod shaqo ka doonanaya sacuudi arabiya xiriir taasoo labada- micnaheedu yahay- laba- labada wadan hadde- labada mida- wadan mida xiriir- ku labada wadan sheegay.
xiriira ka dhexeeya madaxweynaha labada wadan xiriir hadduu ka xiriiraa ka dhexeeya dhexeeya sacuudi carabi dadkooda usoo diri karaan wadanka soomaali soomaaliyana dadkeeda u diri kartaa sacuudi maxaa dadkiisu shaqo u abuuraya taasayto madaxweynaha madaxweynaha uganda wuxuu dhahay wuxuu sameeyey research oo human right eh, branchyu diray sacuudi carabi u diray wuxuu dhahay xaqiiqda ka jirto dadkeena markay meesha u shaqa doontaan wax lagu sameynaa si ogaan uu dhahay safaaraduu la hadlay wuxuu dhahay wixii meesha iga joog hala ii soo celiyo dadka marka jirdili wax saasaa lagu sameynayo uu dhahay marka n- niman iyo naaguu ka soo celiyey meesha rag iyo dumar uu ka soo celiyey marka madaxweynihii soomaaliyana wuxuu saxiixay gabdhaha ina Ay- in la qaadi karo meesha la geen maxay karo uu ku- saxiixay taasayta maxay ku kala xiran tahay labada wadan xiriir ka dhexeeya soomaaliya sacuudi carabiya xiriir mu ka dhexeeya ha wuu ka dhexeeya marka wada shaqeyn way ka dhexeysa wuu u diri karaa dadka soomaaliya uganda iyo sacuudi arabiya iyagaba way ka dhexeysaa en- en- en xiriirka So- laakiin waxaan ka Sacuudiga- hadlay sacuudiga dadka soomaalida aad may u dhiman ha waxay ade- ku suubiyaan dadka en, uganda may ku suubinayaan wadanka dadka soomaaliya ha sidaasi ka daran maogtahay dadka waa ka imaadaan dadaa ka imaado Laakiin- dadaa laakiin- hadlo laakiin mala arkin wax soomaaliya Dhoo- saa lagu suubinayo dhowr jeeraa la hadl- dhowr jeeraa arkay anaa arkay adna- dad- adaa arkay dad badanaa arkay sababtoo dad badanaa ka hadlay waxa meesha ka jira midda kale maogtahay qo- gabar soomaaliyeed oo muqdisho ku nool ama gobol kasta oo gobol soomaaliya ku nool haddii la dhaho laba boqol oo doolar lagu siinaya waa lagu qaada shaqaa lagu siinaya haddii la dhaho arintaas waxay leedahay madaxa- waa yeelaysaa waa baxaysaa sababtoo Arrin- waxay rabtaa labadaas boqol oo doolar markaa soo gelaysa laakiin gabadhaas markaa qaado meesha geys wax lagu samaynaya ma ogta adi ma ogid wax lagu samaynaya shaqee u socota marka xataa hadduu hadduu dadka daba soomaalidu waa ka hadashay mogta madaxweynaha wuu iska baxayaa meel buu saxiixay okay arrin kale oo haddana aan ku haystaa jirto arintaas madaxweynaha inaad ku qabsato shaqadiisu qabsaday wadankiisu shaqo u abuuraya arintaas arin qalad waay haday haddii soomaalida lagu suubiyo arin qalad ah en, kolley waa ninka kala ka hortegi doona arintaas waa malayna waan kuu sheego horta waa madaxweynaheena oo madaxweyne wadanka ka maamulaya maxaa waaye.
ninka shaqadiisu qabsanaya dadkiisu shaqo u abuuraya turkiga isagoo xiriira ka dhexeeya mohamis weyte meeqaa soomaaliya imaanaysa wax ka baranahaysa wax meeqaa badana wax ka Soomaali baranaysa oo ka shaqeynaysa wax ka badana laakiin turki hadda qof intuu turki tagay lasoo jirdilay ama gabar intay turki tagtay lasoo kufsada ma laha dhowr gabdhoodoo soo laabatay iyadoo lasoo kufsaday sawir layska haystay waxaas waxaa aragnay gabdho jidadka lagu dilay iyo lasoo tuuray marka dhibaatada meesha turki inta gabdho ama wiilal ay Marka- tageen oo markaas- dhibaato la gaarsiiyey maanaan arag waqtigaas maxay ahayd umalayna waqtigii soomaaliya dowlad ay haynin three months ago ay ahayd saddex bilood lasoo dhaafay Ha.
Eh, kolley taas ma garanaya hadalkaada waa taasayto marka Eh, tan labaad tan tan labaad oo madaxweynaha aan ku arkay aan isdhahay madaxweynahan Mm.
waa madaxweynuhu kugu xumaa waxay tahay waxaa jirta dhul weyn oo oo ku yaala elboorka dhexdiisa Mm.
oo la siiyey en, en, european unionka la siiyey oo inay ka dhistaan dhismo weyn ay ka dhistaan oo ta- hadday ugu yartahay waxaa loo baahan yahay boqol ama sagaashan qof oo meesha ka shaqeysa oo shaqaalaha loo baahan yahay its good shaqa abuuray ahayd soomaalida madaxweynaha intuu tagay asaa xariga ka jaray en, en, en, dhismadaas markii la bilaaway asoo european unionkii ambassadors iyo eh, eh, safiirada kulli ay la socdaan markuu tagay xariga ka jaray madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay in fursaddan inay tahay fursad soomaaliyeed inay inay ka faa'iidaysan doonaan dhowr qofood oo dhallinyaro soomaali ah si loogu shaqaaleeyo daraad waxaa la soo saaray dukumenti asi iyo european union kala saxiisadeen isla maalintaas ay kala saxiisadeen kaasoo ay ku qoran tahay la leeyahay european unionka m- shaqaale kama dhigan kartaan qof dukumenti soomaali wata ama dhalasho soomaali wato xataa hadduu dibadaha ka imaaday kama dhigan kartaan eh, shaqaale ee shaqaaliin la imaada taasoo micnaheedu yahay ugandhees ama kenyaan dadka kala shaqaalaysta iyagaa dhahay madaxweynahan waa u saxiixay asi ma qorinoo iyagaa soo qoray asna waa u saxiixay dhismaha xaguu ku yaalaa su-aasha waxay tahay dhismaha xaguu ku yaalaa muqdishuu ku yaalaa muqdisho waa xagee waa magaalo madaxdii soomaaliya eelboorkii magaaladu ku yaala oo meesha ugu muhiimsaneed soomaaliya ah waa labaatan jir soomaaliyeed ama shan iyo labaatan jir soomaaliyeed waa meesha u shaqo tegi lahaa oo uu ku faani lahaa dhihi lahaa wadankaygan ku shaqaynaya haddii loo diido labaatan jir soomaaliyeed la dhaha wadankaaga dhexdiisa shaqadii kuugu habbooneed ma ka qaban kartid maxaa ka suura oo inuu sameeyo waxaa ka suura inuu waxaleeyo waxaa ka suura oo inuu dadilo waxaa ka suura wax kastaa ka suurageli kara arrintaas madaxweynaha muu ka hadlay ma ka hadlin laakiin waa lagu qabsaday media wax badanaa ku qabsaday dad badanaa ku qabsaday dad badanaa ka hadlay laakiin asi kama hadlin
waan garti and we and thank you Ghani for the hot topic today is federalism is federalism solution for Somalia Mhm, it was Mm.
um, it was hot topic today it's discussing okay.
about the Yep.
current Somali affairs mhm.
uh, we're going to take a short break and when we're back still we'll be talking about its federalism solution for Somalia Mm, thank you
kelin qalbiga nabarugaya ruxanka kuusanan habeenkii habeenkii kugu qarwo qumati kuseexan kelin qalbiga nabarugaya igu beeray anige
You are listening to 88.1 FM KPPLP Fargo Mored adding local color to your waves. Today we are talking about is federalism solution for Somalia and my guest is Kani Abdullahi Adan. And een qani waxaa ku wada jirnaa weli een federalismka soomaaliya federalismka soomaaliya Xal xal ma u ma u yahay Mm.
Een, xal ma u tahay miya Mhm, aad iyo aad.
Een, niyahow een, arrin kalaa jirtaa ee, inaan ka wada hadalna Een, aan ku soo qaatay ay dadka dubadda ka imaadaana marka hore aad blameka fifty percent aa saaraysay Mhm, fifty percent ma saarayn mhm, Een, waa runtaa hore dadka dubadda ee, dhibaatana way geeyaan mhm.
Een, Een- een- wax badan way wax abuuraan.
badanna way abuuraan Een, baarlamaanka naftigiisa dadka u badan aad ku jira dadka dubadda Aad iyo aad.
ka imaadeen waay Mhm, maxaa yeele dadka wadanka joogay dad aqri soo aqristeen maaha mhm.
Een, dad maanta wax ka qaban karaan wadanka haddii la geliyo baarlamaanka nin dagaal kusoo jira dagaal unbuu weligiis unbuu ku tagnaa laakiin ninka wadan ka soo baxay oo Wax kusoo soo bartay akhristay.
banaanka wax xal unbuu la imaana horta Mhm, Een, een, somalian african bay ku taalaa africana haddee corruption wa ka dhamaanay kama dhamaanayo Mm.
Een, een, arrinta jirta waxaa waaye inaan ka maxaan rabaa inaan wax yar ka hadalna jubbaland Mhm, Een, sheekh axmed madowe een, muxuu ku jiray een, muxuu ahaa ahlu hogaay- sunna u ahaa a- hogaay xukaameedu ahaa xisbul islaam uu soo ahaa een, hogaami kooxeed uu soo ahaa waxyaalo badan ku dhex jira Mhm, wixii dhan intuu gaar u dhigay yuu dhahay niyahow een, inaan aan dhisa waayo uu dhahay gobolka Dowlad- dowlad jubbaland goboleed, dowlad mhm.
goboleed inaan dhisa waayo uu dhahay mhm, Een, dowlad goboleedkii wuu u dagaalay een, nin muxuu ahaa waa usoo maray nimanka hadda ku- mada- aan kusoo qaatay example meelaha kale hogaa uu ka jira federalismka uu ka jira ah, sida dad Puntland oo kale, Puntland dad usoo koonfur dagaa galbeed oo kale.
ha dad usoo Ee, dagaalay hadda sida axmed galmudug.
madoobe oo kaleeta Mhm, usoo dagaala habeen meel u baryaayay dagaal usoo maray oo ninkaas waa nin maxaan ku tilmaami karaa warrior nin maaragtay usoo dagaalay nabadgelyada hadda maanta uu uu ku jira mhm, asagoo la tiigsanaya een, ciidanka amisom ee kenya iyo ethiopia la tiigsanaya mhm, Een, haba ahaatee markuu wadanka meesha usoo dagaalay nabad uu ka dhigay uu ka bixiyey qoladii ee, argagixisada meesha uu ka bixiyey mhm, Een, madaxweynaha loo tartamay mhm, doorashaa meesha imaaday mhm, doorashada uu ku guuleystay mhm, een, independent ahead een, uu ku guuleystay een, max- ig- igadaa joogtay Mhm.
ee, kenya joogtay etoobiya joogtay dowladda soomaaliya joogtay mhm, Een, madaxweynaha soomaaliyana waa oo u hambaliyey mhm, Een, haba ahaatee maanta een, wuu dhisad een, kisma- ee, wad- jubbaland hadda saa-ida u dhismani haysaa mhm, Een, kambuniyaal uu keenay hadda mhm.
oo saa maqlay newskan ka maqlay Mhm.
kambuniyaal uu keenay oo shaqa abuur subinayan dadkii shaqa geenayan Mhm, marka haddaa hadalkaadana maxaa dhahday niyahow xal uma aha dhada federalism mhm, Een, hadday federalism ahayn mhm, jubbaland maanta een, nabadgelyada ay ku jiraan nabadgelyo si fiican may heli laakiin nabadgelyada halaa yare maanta ay ku jiraan mhm.
may heli lahayn marka federalismka waxaan u malaynaa jubbaland inuu wax weyn u taray uu u taray Mhm, oo haddana uu shaqo abuur u subinayo may kula tahday sida jubbaland ay U tactiska caawisay.
ee isticmaashay inay ku kala isticmaali kuwa karaan kale isticmaali karaan
ha way ila tahay midda kale jubbaland jubbaland waa runtaa waxbay samaysatay Geb- guud guud ahaan haddii la fiiriyo goboleedyada la sameeyo mid kasta waxbuu qabtay laakiin way kala yihiin waxay kala qabteen Ah, aniga sa- soomaali sidaan kuu sheegay kulligeed qabiilay ku dhisanta qof kasta qabiiluu ka soo jeedaa waana interest gareen dadka soomaalida qabiilka qofka laba qof oo haddii laba qof loo garqaaday xataa waxaa laga yaabaa qofka inuu raaco midka qabiilkiisa inuu raacaa laga yaabaa taasoo ani aaminsaneen Een, marka waa isqabqabsi badanaa ka dhaca xataa goboleedyada hadda marka la dhisayo jubbaland ha noqoto koonfur galbeed ha noqoto kulli marka la dhisayo isqabqabsigaa ka dhacay sida jubbaland oo kale hadda wa- waxaa ka dhacay isqabqabsigii ugu weynaa ka dhacay marka ninka axmedow waa runtaa oo waa horta waa nin usoo dagaalamay siduu kismaayo ku imaan lahaa horta kismaayo dagaalo badanay soo martay Daga- wiligii anoo yar waxaan soo maqli jiray kismaayo dagaal ka socda yaala dagaale barihiilaa la maqli jiray Ah, barahiira barihiilaa la maqli jiray Sah.
marka ah, last five yearsaa maqlay horta axmedow inuu kismaayo ka dagaalamo Ah, taasna kama wadi kismaayo ma lahan oo asig dhulkiisa maha kama wadi laakiin shantan sano oo aa arkana u- u- wa- waxaan arkay asoo duurka u galay oo u seexanay oo ciidamada kenya la socdo en- en- en, qof oo ay ka jajabanta inuu magaaladaas uu tago maamul ka sameeyo waan ka dareemay midda kale hadda dowlad goboleedahan soomaaliya markay dhaceen ani horta qabiilka ma interest gareeyey ma jecli qabiilka markay maamul goboleed la sameeyey jubbaland uu samaystay Een, een, een, puntland ay samaysatay koonfur galbeed samaystay galmudug samaystay markaas waxaan sameeyey research yar my own research kaasoo ah waxaan fiirsaday een, een, idaacadaha za- zaaid u fiirsaday internetyadan galay Xo- inta mogtahay hadda websyada soomaaliya badanaa waa website qof taageersan kan galmudug taageersan yahay galmudug ka hadlaya wuxuu caynaya puntland kan wuxuu taageersan yahay koonfur galbeed wuxuu caynaya jubbaland saanay u bateen marka waa adagta isaga ku heshid website xaqiiqda ka hadlaya waa adagta laakiin tviyada waa iska macquulo sida universal oo kale tviyada waa iska macquulo waxyaaba aan caadi ahayn waxyaaba caadi ah laga soo sii daaya marka researchan sameeyey anoo ku kalsooneen websayada research kalaan sameeyey sameey waxaan ogaaday horta gebi ahaan dowlad goboleedyada soomaaliya ka dhisan sidii looga baahnaa ma aysan wax u qabanin haddana gaar ahaan du- bu- jubbaland waxay ila noqotay een, dowlad goboleys- dowlad goboleedyada keli oo wax dhi- sameeyey oo system sameeyey Een, axmedow wuxuu ila noqday ninka keliya marmar xaqiiqda ka hadlo haddii la hadlo shir hadday galaan mogta waxyaaba waxaa jira laga soo hadlay shirka dhexdiiso dowladda soomaaliya waxaa lagu bareeshagaryaa jirta oo beesha caalamka lagu bareeshagarayso sida four point five oo kale haddaraad waxaa la dhahay qaata ee meeshan ka dhaqaaqa wayna soo wayna soo baxeen waan u imaan arrintaas waa ka hadli doonaa four point marka five waa waxaan rabaa een, een, madaxweynaha jubbaland inaan ka hadlo madaxweynaha jubbaland markaan fiiriyey ani qabiilkayga maaha qabiilkiisa kama soo jeedi laakiin waa soomaaliya soomaaliyaas ku nahay macnaha dadka haddii qof hadduu wax ka sheeg wax isdhehi lahaayeen dadka ninkan qabiilkiisa waan ujeeda madaxweynuhu ammaanayahay waa gartay marka ma- axmed madow qabiilkayga maaha laakiin waa madaxweynaha keliya oo hadda een, een, gobollada markaan fiiriyey m- system sameeyey kambaniyuu geeyey shaqo abuuruu sameeyey kambani qashin aruuriyo kambani wax aruuriyo een, kambani wax dhiso wax arkay maamooyin oo shamiinde wax wato wa- caruurteeda u shaqaysanaya dhahaya niman qashin iyo wax qaaday gaari wato makiinooyin kuwa een, een, samaynaya cabitaanada samaynaya eh, m- tv yuu geeyey you know, ga- waxa waxay u muuqataa dhulkuu ka soo bilaabay tan labaad markuu hadlayo waxaa arkaysaa nin ka tirsan een, ka mid a dowlad goboleed madaxweyne ah oo dowlad goboleed kasoo jeedo mid ku rabaa soomaaliya dhexdeed wuu soo istaaga mediada wuxuu ku leeyahay wixii shirka loogu soo hadlay manoo sheegayaan badana shirka waxaa lagu leeyahay shir oo ilbaabada u xiran u ahaa een, saanaa looga hadlay intaasaan la dhahay laakiin daraad waxaa maqlay asoo banaanka soo baxay wuxuu dhahay soomaalida waxay jeceshahay uu dhahay axmedow way qof saas ku hadlay waa gartay soomaalida waxay jeceshahay uu dhahay qof kastoo madax waa inuu guul usoo hoyey qabiilkiisa waa ogahay uu dhahay Mm.
Een, qabiilkeyga wuxuu dhahay waxay jeclaayeen four point five in laga tago deegaan lagu qaybsado een, baarlamaanka arrintii waa ku guuldaraysta uu dhahay kule haddaa islahada ninka odayga guuldaruu soo hooyey Ay- arrintii waa kusoo guuldaraystay ay- tan labaad wuxuu dhahay beesha caalamka nagu qasabtuu dhahay war nimaya wax waaqeeni weyseene bahashaana idin doonay qaataana la dhahay waana soo qaadan uu dhahay marka ninkii axmed ahaa guuldaruu idin wadaa ogaaduu dhahay beeshiis waa gartay which, which makes sense runtuu ka hadlay Sax.
waa nin ummad matala laakiin runtuu ka hadlay ma arkin madaxweyne sidiisoo kale madaxweyne puntland oo hadlaya waa arkay kan koonfur galbeed oo hadlaya waa arkay kulli ma arkay madaxweyne intuu shir ka soo baxay xaqiiqda ka hadlaya sidoosoo kale ma arkin laakiin waa arkay madaxweyne intuu shir soo istaag dhahay een, qabiilkayga waxay rabeen oo sidaas sidaas ahayd waan soo fulay waan soo sameeyey taasoo uu u malaynayo inay tahay proud uu- uu uu leeyahay waa anaga booskan qabiilkayga ii doortay qabiilkayna wax ku sameynaya marka fikradaantii haddaan ka hadla axmed madow wuxuu leeyahay madaxweynaha een, gebi ahaan horta ma qaban wixii loo baana horaan u sheegay laakiin wuxuu leeyahay madaxweynaha keliya hadda isdhigi karo een, federaalisimka waxbuu sameeyey dhulkuu ka soo bilaabay oo waxbuu qabtay aan dhihi karo waay Een, midda kale daraada soo hadlayo wuxuu dhahayay marka laga hadlayo dadka een, een, dadka dhibayo nabad diidan oo wax sameynaya marka laga hadlayo wuxuu dhahay hadda dad ma lahan uu dhahay hadda kulligood dad ma lahan laakiin hadhow marka marka qofka la qabto oo, oo gacanta lagu dhigo oo maxkamadda soo saara qof kasta wuxuu dhahay aabbuu yeelanaya hooyuu yeelanaya qabiilna wuu yeelanaya waana xaqiiqda runtuu ka hadlay marka waa sida Een, hadda waa taageersan tahay een, eh, madaxweynaha Jubba- een, the president of jubbaland muhiimadda waa taageersan tahay maaha laakiin muhiimadda waxay tahay haddii si kale loo dhigo soomaaliya waxaa ka jira sidaan hore u sheegnay isteedyo badanaa ka jiro dowlad goboleed badanaa ka jiro marka wuxuu leeyahay qofka keliya aan dhihi karo waxbuu qabtay laakiin gebi ahaan kulligood wixii looga baahnaa ma qaban saasay ila tahay Ah, een, macnaha intaad ka filinaysay een, een, madaxweyneyaasha kale oo oo soomaaliya iyo wuxuu qabtay axmed madoobe tan axmed madoobe ka muhiimsan inta soomaaliya dhan mada- federalismka qof kastoo gobol ahaan loo doorto dowlad goboleed u sameeyey waxaan ka filanahay inuu wax qabto maadaama aan ogaaba markii horeba federalism inay soomaaliya xal u ahayn laakiin gaar ahaan een, puntland oo kale dhowr iyo waxay dhisan tahay een, een, een, een, dhowr iyo toban sanay dhisan tahay wax la taaban karay qabsadeen Een, een, wadamadooda way- goboladaas waa horumareen oo waxay noqdeen gobollo hadda macquul ah een, een, hay-adaha way u bateen oo systemkii dhinacaas u batay baasaboorkii soomaaliya lagu sameynayaa oo sistemaa la geeyey sida muqdisho baasboor u qaadan kartaa meeshan u qaadan kartaa marka waa dad wax samaystay sida hadda kuwaan marka kuwaan hadda maalmahan imaaday sanadahan hadda dhow imaaday een, madaxweynaha jubbaland waxay leeyahay inuu wax sameeyey oo system uu sameeyey oo shaqo abuur u sameeyey dadkiisa taasoo aan ka fili lahaa kulligood inay sameeyaan
Een, su-aasha kaloo ku weydiinaya maxaa waaye een, maxaa lagu cambaareeyaa mar walba inay jubbaland la shaqaysato wadanka kenya ay la shaqaysato Een, cambaareen maaha haddii runta laga hadlo jubbaland waa la shaqaysaa kenya dowladda kenya waa la shaqaysaa danayna ku wadataa xiriiraana ka dhexeeyo dowladda kenyana danay ku wadataa dowladda jubbaland danay ku wadataa marka dana interesi badanaa jiro oo jubbaland ay ugu xiran tahay een, een, een, Ke- kenya ay ugu xiran tahay dowladda jubbaland Een, ani mar badanaan mar badanaan een, xuduud u dhow kismaayo u dhowaan tagay marka kambeni aan la shaqeyna oo constructiona dhowr jeer markaa meesha taga waxaan ciidamo kenyaana meesha joogay oo militaria waxaan ka dareemay ciidamo oo soomaalina waa imaanaya oo jubbaland ka socdo meesha waxaan ka dareemay dhaqdhaqaaq badan inuu ka socdo oo ka dhexeeyo kenya iyo jubbaland kenya way jirtaa marmar jubbaland een, dadkay la dagaalanto duurka ay magaalada ay ka bixisay sida al-shabaab oo kale marmar inay dhahaan meel hibalaa lagu sheega duqay ina dowladda kenya ay soo duqaysa way jirtaa marka dowladda kenya naftirkeedana danay ku wadataa oo dan gaaray ka leedahay kenya een, een, een, een, dowladda jubbaland asweel dowladda jubbaland iyadana danay ku wadataa ma ku taageersan tahay dowladda kenya inay ku jirto een, gobolka jubbaland may absolutely kuma taageersan inay ku jirto maxaa ugu taageersaneen maxaa yeele dowladda kenya maxay eh, ka qeyb qaadatay nabadda jubbaland Ah, horta dowladda kenya wa- kenya ka baxdo jubbaland kismaayaan tagaya oo dhahdo bilna wadada waa ku jirtay hal bil wadada waa ku jirtay Ah, adi final kismaayo way tageen marka hadda dagaal uma arki dagaal ma arkin oo dowladda kenya ay samayso fool ku fool ah oo kismaayo ay ku qabata ma arkin laakiin dagaal waa arkay kismaayo duurkeeda ay ku galeenoo iyadii al-shabaab ay isku dagaaleen oo dad badan ay ku geeriyoodeen waa maqlay waana arkay laakiin waxay la tahay kismaayo waxaa qabtay dhalinyaro soomaaliyeed aa u dagaalamay dhalinyaro soomaaliyeedana qabatay haddii kismaayo ciidanka joogo axmedow ha u taageersanaado mase barihiila ha taageersanaado mase shariif sakiin ha taageersanaadan haddii la dhiso waxaan aaminsanahay ciidanka kismaayo joogo inay wax ka qaban karaan magaaladaas Een, hadday qabteen dhalinyaro soomaalida een, gobolka jubbaland Mm.
maxay u qaban waayeen horaan markay hadda soo gashay dowladda kenya maxay jubbaland nabad u noqotay jubbaland actually nabad ma ah weli waxbaa la tuurayaa oo qarxay waxbaa jira laakiin Si- sidii hore ma hadda way si- dhaantay hadda magaalada kismaayo hadda waa meel nabad oo shaqo ka socoto waaye Een, waxa ka dambeeyey arrintaasna dowladda kenya ahayd dowladda kenya kama dambeyn oo taas kuguma taageersan dowladda soomaaliya ka dambeysay dowladda kenyana garab ay siisay dowladda kenya garab way siisay oo kismaayo qabashadeeda garab ay ka siisay ma diidan Mi- Dow- waxayna garab ugu dowladda siisay soomaaliya way jirtay ogow markay soo geleysay wad dowladda kenya markay soo geleysay gobolka jubbaland Mm.
dowladda soomaaliya naftigeeda way jirtay markaas ogow ha ma diidani dowladda soomaaliya xilligaas way jirtay sidoo kale dowladda soomaaliya dowlad taageer maadaama ay ahayd way caawisay sidoo kale dowladda kenyana ma diidaniyo waa caawisay laakiin inay hadda dowladda kenya jubbaland ay ku dhex jirto gebi ahaan ma taageersan
inay ka baxda rabtaa waxaan rabaa inay ka baxdo waxaan kaloo rabaa dowladda kenya wax la siinaya in la siiyo dhallinyarada soomaaliyeed oo militariga meesha ku dhimanaysa in la siiyo waxaan aaminsanahay intaas in ka yar haddii la siiyo xataa inay difaaci karaan jubbaland iyo soomaaliland soomaaliya gu- gebi ahaanba dowladda kenya sidee aga baxaysaa iyadoo weli la dhisin ciidan soomaaliya ee leeda laga dhisin jubbaland oo iska qabani kara cadowga sidee ku bixi kartaa dowladda kenya inay sii joogto naftigeeda ma jecla gobolka jubbaland maxay rabtaa markay wax ka qabato gobolka jubbaland ciidan uu iska leeyahay wadanka soomaaliya inay ka baxday rabtaa dowlad dowladda kenya inay sii joogto jubbaland way rabtaa oo ma rabta hadhihin waa wax iyada rabto laakiin een, dowlad een, waxaa dhahday ciidan sidee soomaaliyeed sidee u rabtaa maxaa yeele kenya hadda ciidamo badan agaa dhinteen wadanka maalin dhaweyd inaa maqashay een, ilaa sagaashan eh, ciidan agaa dhimatay een, een, midda kale oo arrin maxaa jirta lagu cambaaraynaya haata maxaa lagu cambaaraynaya madaxweynaha soomaaliya lagu cambaaraynaya wuxuu u sujuuday ciidankii kenya ay lahaayeen een, arrimo badanaa jirta wadanka kenya naftigooda meesha wax dana ugu jirta ma laha laakiin danta ugu jirta maxaa waaye inay walaalahood oo jiiraankooda inay nabad ka dhigta ayay ayay rabaan een, adigan hadda maxaa leedahay diyaar umiya iskaga baxaan meesha dadkii ka dambeeyey inay noqoto nabad jubbaland horta Sooma- jubbaland inay nabad noqoto soomaaliya ka dambeysay dowladda kenyana garab bay ku siisay taasaa isla fahanno tan labaad een, markaan leeyahay kenya ha ka baxdo jubbaland kenya waxba ma qaban maaha micnaheeda kenya wax way qabato garab dowla- eh, dhallinyarada soomaaliya inay jubbaland qabtaanay garab ku siisay laakiin hadda dhallinyarada soomaaliyeed inay ag fadhiso meesha ku jirta dan ma aha iyadana way rabtaa inay joogto waa ognahay kulligeen inay kenya meesha ku jirto oo kenya inay meesha joogto way rabtaa laakiin waxaan dhihi lahaa dowladda soomaaliyeed ciidamada soomaaliya oo jubbaland ay haysata meesha jooga hala dhiso wixii la siin lahaa kuwaan hala siiyo ee kenya meesha isaga baxdo ma taageersan tahay madaxweynaha jubbaland
ha waa taageersan Wuu- muxuu taageersan yahay inay joogaan ciidanka kenya inay joogaan jubbaland ha waa wuu taageersan yahay waa ogahay inay joogaan ilaa hadda wuu taageersan yahay taasoo micnaheedu tahay danuu ku wataa danba dana badanuu ku wataa marka interestigiis inuu baab madaxweynaha mogtahay hundred percent madaxweynahaas wax wax kastoo la raba bulshada wuu qabtay kuma lihi laakiin wax badan uu qabtay waxaan leeyahay haddii loo fiiriyo kuwii kale a- aas jo- puntland ka bixi puntland mudday dhisan tahay waa dad, dad meel gaari dadka kale haddii loo fiiriyo aas aasku kasoo bilaabay waxaan ka hadlaya waa intaa
marka madaxweyne adi madaxweynaha jubbaland waana taageersan tahay arrintan uu taageersan yahay inay kenya ku jirto waddanka arrintaas sayto kuma taageersanin horta dadka fikradooda waa kala duunaan karaan Mm.
madaxweynaha een, een, een, jubbaland waxaan u taa- waxaan leeyahay waan u taageersana waxaan leeyahay wax yaraan ka arkay oo oo soomaaliya horumara soomaaliya more than twenty years ay ku jirtay dagaal sokeeye ay ku jirtay Een, kenya markay soo dhex gashay ay kasoo bilowday gobolka jubbaland ay kasoo bilowday Een, already waa arkaysaa the peaceful ay enjoy gareynan the people of jubbaland adigana hadda maxaa ila hor fadhidaa inay ka baxaan wadanka eh, inay ka baxaan ciidan kenya inay gobolka jubbaland nin soomaaliya tadaniyo inaad you have, you have to give credit to the people of kenya eh, the kdf Een, horta waa fahmi karaayo adin nin kenyaana tahay kenyaan camala u hadlaysaa laakiin muhiimadda waxay Ani- tahay aniga- aniga mihi nin kenyaan eh.
kenya kenyaan camal aa u hadlaysa nin kenyaan tahay waa fahmi karaa laakiin taas waxaan u leeyahay horta ma ihi qof ku jisaaro ciidamada kenya dhahay waxay sameeyaan ma lahan meesha ka dhaqaaqan qof dhah ma ihi ciidamada kenya waxay galeen waan sheego inay caawiyeen dadka soomaaliyeed inay caawiyeen waan sheegay oo caawimad ay sameeyeen ciidamada soomaaliya caawiyeen waan sheegay laakiin waxaan ka hadlaya waxay tahay K- K- KDF KDF waan siiyey creditkooda oo ciidamada inay caawiyeen waan sheegay laakiin hadda waxaan dhahay it's time inay isaga tagaan meesha oo la caawiyo dhallinyaradii bes mogtahay weligeena anaga ma noqon karno wadan ay kenya ama etoobiya ilaalisa ma noqon karno En marka waqtigaan ugu yar en, wa- waqti kalean ka hadli doonaa eh, is federalism solution for somalia Mhm.
waa ku mahadsantahay maanta ra'yigaada aad ka dhiibatay arrintanayt em, arrinta ka hadlayna soomaaliya waa nin nin ninkii ka hadli lahaa arrintaasaa tahday Aha.
En, ra'yigaa ii dhiibatana waxaa waaye kolley ra'yigaada ka hadashay Mhm.
En, mar kale kasii wadi doonaa waqti waa naga dhamaaday Mhm.
and you are listening to 88.1 FM KPPLP Fargo Moret adding local color to your airwaves. In case you need to leave for me a message, my phone number is 701 729 1001 and our tweet is at media underscore PPP and my email is info at aasaus.org. Thank, thank you.
you
xaruntiiba weydee somalida bahaysaaye digii dalkaygiyo da aragtidayda xaruntiiba weydee somalida bahaysaaye digii dalkaygiyo da aragtidayda Thank you. Kisada dhacaysiyo, baa waxa ka soo hara. Adduunkii balaayada, waxaa soo gabanto sida waa dhimaateen wada biixi gabanto sida waa dhimaateen waxabaaka ii filay shacabka rakacayhiyo urturkayga neceebo waaba aygu dhibayo dhilmankii dadkayga wogigii daweeye kaalaya bulshadana waxabaaka ii filay shacabka rakacayhiyo kayga neceebo waaba aygu dhibayo dhilmadkii dadkayga wogigii daweeye kaalaya bulshadana
inaqoontu badato laga baxa janiga oo cidaadkan baroobay aqoon lagula soo baxo